halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo bogga v o a somaly com
waa galab sabtiya dhegaystayaal waana januari bisha januari labaatankeeda sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka dhegaystayaal waxaa idaacadda galabnimona halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mida madaxweynaha somalilan muuse biixi oo sheegay in xiriir loo kala dab qaaday uu dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya si xal loogu helo xiisadda dagaal ee tukaraq nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay somalilan tahay jir qaran jira oo xadkii mustaqbalka leh annagu waxaan u arkaa nin dalkiisa gudihiisii lagu fargelino lahay dhaqaaqi qolada isna wuxuu heshiis ku yahu sheegay farmaajo ama aan labada qoloba ballan qaaday oo kiit ninkii un ka baxey aan u ballan qaaday in aan wada hadallo oo nala dhexdhexaadiyo qadiyadda soomaaliya somaliland ka dhexaysa laga wada hadlo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan laamaha hay-adaha federaaliga ee dalka maraykanka oo bilaabay qayb ahaan in ay shaqayn waayaan kadib markii xalay aqalka sanadka aqalka sare ee koongareska maraykanka ay ku guuldaraysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda barnaamijkii xiisahad lahaa ee hambalyada iyo heesahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka qayb ahaan laamaha dowladda maraykanka ee federaalka ayaa shaqadii joojiyey maantaoo sabti ah kadib markii aqalka sanadku uu hor istaagay insixinta miisaaniyad kumeel gaar ah oo xukuumadda cusub ay ku shaqayn doonto xubnaha aqalka sanadka ayaa bilaabi doona goor dambe oo galabta ah inay sii wadaan dooda ku saabsan miisaaniyad kumeel gaara oo dowladdu kusii shaqayn doonto ilaa bisha febraayo sideedeeda dhowr xubnood oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ku biiray xubnaha dimuqraadiga oo iyagu diiday ansixinta miisaaniyadda kumeel gaarka ah aqalka cad ayaa islamarkiiba jawaab ka bixiyey guuldarada miisaaniyadda waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay lagu sheegay in xubnaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ay yihiin kuwo waxis hortaaga oo guuldaraystayaal ah war-saxaafadeedka aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadaxaajoodka dhinaca socdaalka ay geli doonaan oo keliya marka ay dimuqraadiyiintu bilaabaan in ay bixiyaan lacagta ciidamada iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha gargaarka hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka hoose nancy bolosi ayaa iyaduna sheegtay in madaxweyne donald trump uu guuldarrada dhinaca hogaaminta ku helay darajada f waxayna sheegtay in inkastoo labada aqal ee koongareska iyo weliba aqalka cad ay maamulaan jamhuuriga haddana ay yihiin kuwo aan awood shaqo lahayn oo dayaca islamarkaana aysan isku iman karin si ay xukuumaddu u ahaato mid furan oo shaqaysa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo oradiisa karen ayaa la qorsheeyey in ay gaadhaan sabtida maanta dalka masar taasi oo noqonaysa lugtii ugu horreysay ee safar afar maalmood oo ku maraya bariga dhexe iyadoo safarkaasi ay ku jiri doonto booqasho ku tegi doono jordan iyo weliba israa'iil wakhti hore oo sabtidan maanta ayaa diyaaradda qaada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee loo yaqaano air force two ay ku hakatay dalka airland si ay shidaal uga qaadato waxaana uu pence salaan ka qaatay ma uu garoonka kaga qaatay qaar ka mida ciidamada maraykanka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka waxa uu magaalada qaahiro kula kulmi doonaa madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi iyo qaar ka mida saraakiisha dalkaasi ka hor inta aan u duulin magaalada camaan ee dalka jordan halkaas uu si deg dega ula kulmi doono boqorka dalkaasi boqor cabdalaha labaad iyo oradiisa riana iyadoo galabnimada axaddana u duuli doono dalka israa'iil waxaana bens uu noqonayaa sarkaalkii u sarreeyey ee ka tirsan maamulka waddanka maraykanka ee booqda bariga dhexe tan iyo markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaaciyey go'aan uu jerusalem uga aqoonsaday caasimadda israa'il tallaabadaasi oo si weyn hogaamiyaasha dunida ay u cambaareeyeen
xukuumadda beijing ayaa dowladda maraykanka ku eedeysay inay ku xadgudubtay madax bannaanida dhulka shiinaha kadib markii markabkuwa dagaalka oo maraykanku leeyahay uu maray meel u dhow xeebaha lagu muransan yahay ee badda koonfurta shiinaha markabka u s s huber ayaa maray meel u dhow labaiyo labaatan kilomitir u jiirta jasiiradda huangian bishan janaayo toddobiyo tobankeedii wasaaradda difaaca shiinaha ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in markab dagaal uu shiinuhu leeyahay uu islamarkiiba qaaday tallaabo uu digniin ugu dirayo markabkaasi maraykanka si uu halkaasi uga tago shiinaha ayaa inta badan sheegata xeebaha macmalka ee badda koonfurta shiinaha iyadoo halkaasi ka dhistay garoon diyaaradeed iyo weliba saldhig militari shabakadda ay bulshada ku wada xidhiidho ee loo yaqaano facebook ayaa sheegtay in ay mudnaan kala sii doonto kalsoonida ay leeyihiin wararka lagu baahiyo shabakadooda si ay uga hortagaan in macluumaad aan jirin lagu tabiyo shabakadda ayaa sheegtay in dadka isticmaala oo gaadhaya laba bilyan oo qof ay weydiin doonto inay tilmaamaan shirkadaha wararka ee ay ku kalsoon yihiin si ay mudnaanta u kala siiyaan wararka tiyada leh iyo weliba ilaha aan lagu kalsoonayn waxaana ay sheegeen in qiimoynteedan cusub ay raadinayso in la kala sooco xarumaha warbaahinta ee ay aaminsan yihiin keliyata dadka la socda iyo kuwa bulshadu dhammaan ay aaminsan tahay madaxa shabakadana facebook mark zuckerberg ayaa qoraal uu ku baahiyey boggiisa jimcihii ku sheegay in shirkaddu aanay u riyaaqsanayn in go'aankan ay gaadho isha ay ka gaadho isha uu ka imi warka aadka loogu kalsoon yahay xilli dunidu ay aada u kala qaybsan tahay waxaa kaleo qoraalkiisa uu ku sheegay zuckerberg in dunidu ay ka jiraan buunbuunin badan bixin xog aan sax ahayn iyo weliba kala qaybsanaan
halkaad wararkaasi kala socotaanina waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e galab wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay aan ku bilownay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada hargeysa ayaa sheegay inuu jiro xiriir loo kala dab qaaday oo dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xiriirkaas oo ku aadan xalu helista xiisada dagaal ee ka dhex oogan puntland iyo somalilan madaxweyne biixi oo markii ugu horreysay shir jaraa'id oo furan warbaahinta u qabtay tan iyo intii uu xilka qabtay ayaa dhinaca kale shirkiisa jaraa'id kaga hadlay arinta saldhigga militari ee imaaraadka ee berbera safaradii uu ku kala tegay dalalka jabuuti iyo ethoobiya sicir bararka ka jira somalilan iyo weliba arrimo kale wariyaha v o eda hergeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan noo soo diray madaxweyne muuse bixi cabdi oo ka hor intii aan su-aale la weydiin jeediyey hadal socday wakhti ku siman labaatan daqiiqo ayaa maruu ka hadlayay arrimaha gudaha somalilan waxa uu sheegay in guud ahaan xaaladda amni ay tahay mid degan waxaanu xusay inay xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga u cid ay leeyihiin wada shaqayn waafi ah oo buuxda halka xisbiga wadanina uu sheegay in walow ay hogaankooda kulmeen haddana mar kale ay u ballameen sii joogtaynta kulamada iyo wada shaqaynta maalmihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada ku xidhiidha haystay hadallo iyo erayo la xidhiidha xafiiltanka doorashada gaar ahaan dhinaca beelaha oo iska daba yidhaahdeen qaar ka mida madax dhaqameedka somalilan taasoo siyaabo kala duwan dadweynuhu uga hadleen madaxweyne biixi inkastoo aanu si gaara cidna u magacdhabin haddana waxa uu khudbadiisaasi ku sheegay in cid kasta oo aan loo idman arrimaha siyaasadda aanay waxaan jirin ka odhan waxaanu tilmaamay in qof waliba uu waxa uu warbaahinta marinayo u meeldayo madaxweynaha oo ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka tukaraq ayaa sheegay in aanay somalilan doonaynin colaad iyo dagaal islamarkaana sida uu hadalka u yidhi aanay dani ugu jirin labada dhinac ee somalilan iyo soomaaliya taa beddelkeedana ay tahay buu yidhi in bulshooyinka labada dhinac lagu jiheeyo horumar iyo waxqabsi waxaanu sheegay inay dunida la wadaagayaan in deganaansho lagu dhammeeyo oo ay diyaar u yihiin dalka ayagaan joognaa weliba halka iminka ciidanka degan yahay tukara toddobaatan kilomitr buu xadka u jira dastuurka somalilan wuxuu qorayaa in xukuumadda somalilan ay soo sugto xuduudaha somalilan xilkii la yidhaaray bay ka mid tahy dastuurka ay faraaya baarlamaanka ayagu daba jooga shicibweynaha ayagu daba jooga waa in xuduudii la taga waxaanu ku doonaa xuduudana ku tagna nabadgelyo difaac baanu diyaaruna waxaanu ku talinaynaa nooga talaa soomaaliya waxaanu leenahay waxa inoo dara inaynu wada hadallo oo wixii inaga dhexeeyey aynu kala guranno muuse biixi oo ka hadlayay wadahadalladii hore ee u socday somalilan iyo soomaaliya waxa uu yidhi lix sano ka hor baanu hadal bilownay hadalkaa kamaydaan ahayn daacad kamaydaan shaqayn waxaa ka dhigata waqti lumis haddaanu somalilan waxa naga go-ano aanu aaminsannahay wixii khilaafay aanu kala tirsanayno ama arrinayna dhex taalla inaynu ku dhamayno wadahadal haddana wadahadalkii oo laynagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka afrika iyo adduunka ciddii doonaysa in dhexdhexaadsaanu diyaaruna gartaydu waa noo go-an tahay waa naga cadda waa noo dhantay waxa uu sheegay in sicir bararku uu yahay afa qaran sida uu hadalka u yidhi waxaanu xusay inay diyaar u yihiin kana shaqeeyeen sidii xal loogu heli lahaa isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda halkaasi ay la wadaagi doonaan bulshada wuxuuse gaarfarta ugu fiiqay in dhibaatooyinka jira sababaha keena uu ka mid yahay lacagta adag ee lagu bixiyo qaadka safaradii uu ku tegay dalalka jabuuti iyo etoobiya ayaa madaxweynuhu sidoo kale ka waramay annagu waxaanu tagnay somalilan waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo eyuuda idinkaa jaaran oo xogaala garteeda hanaloo qaado somalilan sidan uu anaalku xukuma iyo xukuntidaasi waxay keeni doontaa cawaaqib somalilan waxay tirsanaysaa soddonkii koob iyo soddon sanadoo hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay lix iyo labaatankii sanee dambe dhibaatada gaadhay baa ka weyn ee loo diidayahaa inay tallaabo horumar qaado somalilan in lagu ammaano dimuqraadiyad iyo nabadgelyaad haysaa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo in lagu ammaano ma baahna waxaanu ka codsanay garteeda in la qaado afrika iyada la gooyo waanu ku xoojinay waanu ka codsanay jaarku inu horgala aad baanu isku afgaranay waananu ka sugaynaa waanu daba joogaynaa taos nin loo galgasha ta loo erkaya soomaalida qaylada waana halka aan u aragno inay somaliland xoogga u insaarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo aanu kala hadlo iyo wada shaqayn iyo wixii baacmishra dhaafsan kara ayana waa ka wada hadalnay waxa uu soo sheegay in kulamadaasi aanay qayb ka ahayn arrinta ka taagan deegaanka tukaraq taas oo uu ku tilmaamay inay tahay arrin u taalla sida uu hadalka u yidhi somalilan oo arrimaheeda gudaha ay ka mid tahay madaxweynaha oo la weydiiyey in wax wada xidhiidha ay u dhex maray isagiiyo madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland waxa uu sheegay in aanay iyagu toos u wada xidhiidhin hase ahaatee ay u kala wartabiyeen safiiro balse weli aan la isla meel dhigin waxba labada goor waxa wey horta ha ogolaado inay somalilan jirto xadkii somalilan isagu ku jiro oo toddobaatan kilomitr ee hadhay isna wuxuu taagan yahay tukaraq waa puntland de markaa meel ka hadal ma joogo nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay somalilan tahay jir qaran jira oo xadkii mustaqbalka leh annagu waxaanu arkaa nin dalkiisa gudihiisii lagu fargelino leh dhaqaaqi qolada isna wuxuu heshiis ku yuhu sheegay farmaajo anna aan labada qoloba ballan qaaday oo kiit ninkii u n ka dhexeey aan u ballan qaaday in aan wada hadalno oo nala dhexdhexaadiyo oo qadiyadda soomaaliya iyo somaliland ka dhexaysa laga wada hadlo qodobkaa isna waa laga keenay anna diyaar baan lahay qiraar baa kaahay mar la weydiiyey heshiiskii imaaraadka carabta iyo somalilan ee dekadda berber iyo saldhigga military waxa uu madaxweynuhu ku jawaabay kamaanaan bixin awood ka bixin dambalihina waa jira waxa baasgareeyey baarlamaanka labada aqal ee somaliland baa tuul seed ku baasgareeyey madaxweyne kama bixi karo haddii laga baxayo baarlamaanka baa loo noqonaya marka waa sharci baarlamaanku saxeexay annaguna waanu ka baxaynaa iyo kamaanaan keeno cabasho mid baanu saleen baarlamaanku wuxuu baasgareeyey qodobo waaweyn tiirar heshiis dhitayda oo tiirkaasi saa iyo saah loo macneeyo lama gaarin annagoo carabta waxaanu ka rabnaa aanu la galnay tiirarkaa baarlamaanku baasgareeyey aanu furfuru waa intaa taana xaq baan uleena barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
laamaha hay-adaha federaalka ee dalka maraykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqayn waayaan kadib markii xalay aqalka sare ee koongareeska maraykanku ay ku guuldaraysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda cusub mudanayaasha aqalka sanadka oo xalay goor dambe isla gaadhay ayaa isku mari waayey arrimaha socdaalka iyo derbiga xuduudda mexico oo caqabad ku noqday meelmarinta miisaaniyadda lagu maalgeliyo howlaha xukuumadda ilaa iyo lix iyo tobanka bisha februari wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintan inoo haya markii go'aanka la gaadhi waayey ayaa aqalka cadiyo islamarkiiba arrintaasi ka falceliyey aqalka cad ayaa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ku sheegay kuwa wax is-hortaaga oo guuldaraystay waxaana uu aqalka cadi ku eedeeyey inay iyagu mas-uul ka yihiin wixii dhacay aqalka ayaa guuldarradan ku magacaabay dowladdii xidhantay ee shuumer oo ah magaca ninka u sarreeya dimuqraadiyiinta sanadka mitch mcconnell oo ah madaxa jamhuuriyiinta ee aqalka sanadka ayaa arrintaasi ka hadlay
a part of the statement of a White House press secretary tonight, uh, presumably on behalf of the administration.
waxaan doonayaa saaxiibada inaan farta ugu fiiqo qodob qayb ka ah hadalu xogayaha warfaafinta ee aqalka cadi ka hadlay kaasoo odhanaya kama gorgortamayno xaaladda muwaadiniin aan sharci ahayn xilli dimuqraadiyiintu ay doonayaan in muwaadiniinteenna sharciga ay afduub ugu haystaan iyaga oo wata dalabaad aan wanaagsanayn annagu aqalka cad ayaan aragtidiisa matalaynaa ayuu yidhi mitch mcconnell jack shumer oo ah hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ayaa sabtida maanta madaxweyne trump ku eedeeyey inuu ka laabtay heshiis loo malaynayey in lagu dhowaaday in la gaadho heshiiskaasi oo ku saabsan arrimaha socdaalka iyo kharashka dowladda President Trump reached out to me today, this morning, to invite me to the White House to talk all of these issues over.
madaxweyne trump And I ayaa maanta accept- ila soo xidhiidhay waasaake si uu aqalka cadi igu marti qaado oo aan arrimahan oo dhan uga wada hadalno waxaan yeelannay wadahadal dheer oo wax ku oola intii aan kulanka ku jirnay waxaan si adag uga wada hadalnay arrinta dhaka anigoo ka cagajiidaya ayaan arrinta derbiga xadka laga dhisayo miiska soo saaray xitaa arrintaasi kuma filnayn in madaxweynaha aan damac geliyo si heshiis loo gaadho dimuqraadiyiin badani ma doonayn in heerkaas la gaadho jamhuuriyiin badan ayaan iyaguna doonaynin laakiin waxaan doonaynaa inaan madaxweynaha tanaasul u samayno si heshiis loo gaadho ayuu yidhi dimuqraadiyiinta ayaa dalbanaya in kongareesku uu cod u qaada isbeddel lagu sameeyo socdaalka si boqolaal kun oo qof oon maraykanka sharci ku lahayn iyagoo carruurna dalkan la keenay looga hor joogsado in la mastaafuriyo jamhuuriyiinta ayaa iyagu sheegay in dadkan oo iyagoo daa'yar waddanka soo galay ay khatar ugu jiraan in dib loo celiyo bisha march xilligaas oo u dhacayo barnaamijka ay dalka ku joogaan oo dhaaka loo yaqaano
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinay dhegeystayaal waxaad warbixintaas iyo weli warbixinada kaleba aad kala socotaan idaacadda galabnebe laanta af soomaaliga ee v o a
waa hagaag haatana waxaan soo qabanaynaan u baaqaya waryaheena jamaal axmed cismaan oo inoo haya barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinka toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug si rasmi ahe toddobaadkii ina dhaafay lagu dhaqangeliyey heshiiskii maamulka ahlusunna waljamaaca iyo galmudug dhex maray ee ku aadnaa inay awood qaybsi sameeyaan islamar ahaantaasina ay labada maamul midoobaan oo magaca galmudugna lagu shaqeeyo munaasabad si weyn loo soo agaasimay ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda soomaaliya kuwa maamul goboleedyada beesha caalamka iyo maalti sharaf kale ayaa waxa ay ka dhacday xafladii heshiiskaasi magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud dhegaystayaal qaybaha dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa ahmiyadda heshiiskaasi dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu waaweyn waxaa ka mid ah allah u naxariistee waxaa waddanka kanada toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ku geeriyootay fanaanadii khadiijo cabdulaahi dalays oo ka mid ahayd heesaagii ugu horreeyey ee ka heesa idaacadda qaranka sanadkii kunsagaalboqollabayokontonkii dalays oo labayosiddeetan jir lagu qiyaasay ayaa ku dhimatay magaalada toronto fanaaniin abwaano iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada soomaalida ayaa ka naxay geerida dalays dadkaasina waxaa ka mid ah fanaanadda khadro daahir cige taariikhda eh, khadiijo waa la iga weyahoo laakiin anigu san ka aqaanin khadiijo cabdullaahi naxariistii janno allah ka waraabiyo waxay ahayd qof qaaliya qof wanaagsan qof dad ururin leh ilaa xayawaanka iyo dadkaba ururisa ayay ahayd geesiyad bay ahayd qof hadal wanaagsan bay ahayd qof qosol badan bay ahayd naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo maalin dhaweyse kariib aan daawaday iyadiyo hibe iyo cadar ay ahaayeen oo ay lahayd ilaahayow aboor af ingiriisi ku hadlaya ha igu dilin ee dalkaygii gee saacad baan ooyay daanduray oo wallaahi waa markaas gartay waxaa lai ballan qaaday in in marka tigidka loo diro oo tig lai keeno oo hargeysa la keeno markan raadiyo inaad dhakhtar bay ku jirtaa baa laygu yidhi Waa halkaasa gartay.
ilaahay u qoray maalinteedii weeyaan waa aad iyo aad geeri naxdinna weeyaan ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadiyo intii dhimatayba in naxariistii janna allaha ka waraabiyo dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee barnaamijka toddobaadka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa jamciyaenu ka soo gudubnay u buuxsantay hal sano markii uu xafiiska madaxtinimada waddanka maraykanka uu la wareegay dadaadu fara badan ayaa aaminsan in madaxweynuhu muddada sanadkii uu joogay waxyaabihii uu ballan qaaday wax badan ay uga hagaageen halka caqabado aad u fara badanna uu kala kulmay dhaqangelinta qodobadii hore uu markaasi u ballanqaaday intii ololaha doorashada uu ku jiray isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka howlgal ayay ciidamada dowladda soomaaliya waxay toddobaadkan ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo jowhar halkaasoo la sheegay in ay ku beegsadeen goob iskuul ah oo kooxda al-shabaab ay ku haysteen carruur aad u fara badan dadka deegaanka ayaa v o-da u sheegay in iskahorimaad uu ka dhacay goobta iskuulka meel u dhow halkaasina ay ku dhinteen toban qof oo afar ka mid ay carruurtii ay shabaab ku haysteen ay ka mid yihiin waxaana saraakiil ay sheegeen in la soo daayey carruur ay shabaab haysteen kuwaas oo doonayeen inay askareeyaan kooxda al-shabaab oo iyaguna arrinkani ka hadlay ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi mid ay ka dambeeyeen ciidamada maraykanka islamar ahaantaasina sida ay yidhaahdeen xasuuq u geysteen carruur iyo macallimiin halka kaagdhowa waatahay dhegaystayaalayn kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hore dhaca barnaamijka ku maqasheen madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaanahan baa socdaal ku kala bixinay qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada wuxuuna hore u booqday maamulka puntland hadda waxa uu booqasho ku joogaa deegaanada galmudug toddobaadkan waxaa magaalada dhuusamareeb lagu qabtay munaasabad ay si wada jir ah ugu midoobayeen maamulka ahlusunna waljamaaca iyo kii galmudug iyadoo islamar ahaantaasina munaasabadaasi ay ka soo qaybgaleen dowladda soomaaliya madaxdeeda iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada waxaa sidoo kale goobta goobjoog ka ahaa madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale hogaamiyihii ahlusunna waljamaaca oo hadda noqday guddoomiyaha golaha fulinta ee maamulka galmudug haddaba heshiiskaasi iyo sidoo kale usoo guuritaanka magaalada dhuusamareeb oo la filayo in maamulka galmudug uu ku sii shaqeeyo ahmiyadda ay u leedahay guud ahaanba shaqada maamulkaasi waxaa arrimahaas ila faaqidi doona maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho ee maxamed heshiiskani ahlasunna iyo galmudug muxuu ka dhigan yahay bismillahi jamaal waa mahadsantaha marka hore dabcan waxyaalo badan oo ka dhigan yahay siday waad ognahay maamuladan galmudug muddo laba sanaha waxay ahayd magaalo ku eg cadaado ama aan gaarin dhuusmareed dabcan arrinta tani hadda heshiiska oo dhuusmareed lagu soo gabagabeeyey ama lagu soo gunaanaday waxay wax badan ka bedeleysaa nidaamkii hore ee jiray galmudug ku shaqeynaysay dabcan waxayna tahay in maamulkii uu noqdo mid fiday oo caasimadiis rasmiga ahaa si toosa ugu howlgelayo marka fursado badan oo bulshada deegaanadaasna way u leedahay hadday noqoto xag siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni intaba waa tahay cadaado waxay ahayd xarunta kumeel gaarka ahayd ee maamulka galmudug hadda dhuusamareeb ayaa loo guurayaa warar aynu helan waxay sheegayaan in madaxweynuhu ay ka dalbadeen odayaasha dhaqanka ee cadaado in magaaladaasi ay ahaato magaalada xarunta u ah maamulka galmudug ma laga yaabaa in culeys siyaasadeed arrintaasi ay keento siyaa wada ognahay dabcan dastuur qoranaa jiro oo galmudug ay ansixiyeen ergadooda dabcan golaha baarlamaankana sharciyaddii lagu soo doortay ahayd arrintanna dastuurka waxaa ku qoran in yani dhuusmareed ay tahay caasimada galmudug dabcan cadaadana waxay ahayd kumeel gaar marka arrinta sharciga markii loo fiiriyo dabcan dhuusmareeb waa caasimadii cadaadana waa caasimadii kumeel gaarka caqabadaha siyaasiga way imaan karaan laakiin hadda ma muuqata caqabado la oran karo yani ee cadaado la imaan kara markii dhinac loo fiiriyo maxaa yeelay cadaado wax badan ee dowladda haysay madaxda ugu sarreysana inta badan meesha lagu doortay cadaado sharafayna u tahay dabcan in maanta si nabadgelye ah caasimad ayadoo wax dhibaataa dhicin caasimadii lagu guuro dhuusamareeb laftiskooda ree cadaado sharaf u tahay marka culeysyo yar yara way jiraan oo xagga tabasho ah laakiin waxay la tahay tabashada waxaa gacanta ku haya maamulka galmudug iyo waxgaradkii ayadana wax oo xoog badan oo culeysa ma ahan marka waana qayb bay ku dhamaanaysaa sida dad badan ay saabaalinayan ugu dambeyn haddii maamulka galmudug uu hadda caqabadii ugu weyneed uu kala kulmayey ka sokow kooxda al-shabaab ee ahlusunna ahayd ahlusunna iyo galmudug hadda ay midoobeen muddo horena ay jirtay in heshiisyo la gaaray laakiin ay wax ka dhaqangeli waayeen hadda haddii ay dhacdo in heshiisyadan la dhaqangeliyo tallaabada kale ee xigta ee dadku ay filayaan ee hore loogu socon karo maxay tahay dabcan tallaabo farxad badan ay noqonaysaa maxaa yeelay waa xoog waxa kusoo biiray oo maamuladan aad og tahay in al-sunna waa ciidan cudud dhisan waayo oo diyaarsan xag siyaasadeed iyo xag caskari labadaba midaas marka waxay fursad weyn u siinaysaa in maamulka galmudug uu ka faaidaysto cududaas iyo midnimada deegaanadaas laftirkoodaba waxa waaye marka waxay ka dhigan tahay hawl aan odhan karno waa hawl hore ay horu socodkeeda galmudug ay maanta tilmaamsatay ama ay ku faraxsan tahay ama wax weyn ugu dhigan marka shacabkana waxa waaye labada dhinacna dabcan iskaashigooda iyo sida dadka ugu faraxsanya intaba waa wax muujinaya arrintaas marka waa guul bayna u tahay aad buu mahadsan yahay maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasada iyo bulshada isagoo jooga magaalada muqdisho ayuu barnaamijka kala qayb qaadanayay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabeynaya tani kulan dambe nabadgelyo
aad buu dhegeystayaal u mahadsanyahe waryahayaga jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada heesaa waa kuwan caasha ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina warqadda ugu horreysa haddaan markiiba soo qabto warqad aad u qurux badan oo si xirfadaysanna loo soo qoray waxaa ugu horreeya aabe xaaji cuun sheeye axmed caraale iyo hooyo xaajiye xaawo axmed maxamuud iyo hooyo xaajiyo luula cabdi cadde cabdiraxmaan xaaji cuun sheeye axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiqani xaaji cuun sheeye axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xaaji cuun sheeye axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo muno xaaji cuun sheeye axmed saygeeda iyo caruurteeda iyo sheekh abubakar xaaji cuunsheeye axmed iyo khaalid xaaji cuunsheeye axmed iyo samsam xaaji cuunsheeye axmed waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta raxmo xaaji cuunsheeye axmed iyo muuse mukhtaar axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xaaji cuunsheeye axmed caraale waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan sacdiye xaaji cuunshay axmed iyo cumar abuukar muudey oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan janawari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan soo weyno ayaan leenahay waa tahay waxaa noo baaqaya caasha aabba xasan nuur gacad iyo hooyo xaliimo cali maxamed iyo cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda zaare xasan nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer xasan nuur gacal reer muuse jilcow reer cabdibanaan iyo waxay yidhahdeen reer cusmaan muurdi waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad farxad leh u diraan maxamed muuse jilcow iyo nadiifo cusmaan muurdi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka xiga haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac ayuu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale adeero baa la yiri cabdiraxmaan maxamed diiriye adeero maxamuud maxamed diiriye qarbosh baa la yidhaahdaa iyo adeero cabdirashiid maxamuud diiriye iyo adeero mawliid maxamed diiriye iyo eedo aamino maxamed diiriye iyo eedo kinsi maxamed diiriye eedo nimco maxamed diiriye eedo iido maxamed diiriye iyo eedo saynaba maxamed diiriye iyo hooyo faadimo jirde nuur dhammaan reer maxamed diiriye waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan khaalid axmed maxamed diiriye iyo ooradiisa baa la yidhi hiba cabdi ciise oo meherkooda uu ka qabsoomay siddeed iyo tobankii bishan janawari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa waxay eebe uga rajaynayaan inay noqdaan qoys lagu baraaro lagu soo hirto qoys rukumo adag ku taagan baa la yiri iyagaaba ducadii soo qortaan waan u akhriyuun ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa bay yidhaahdeen inuu awlaad wanaagsan ugu deeqo aamiin heesta caashaan dhegeystayaashaan u soo qabanayno waa hees ka mid ah heesihii yaasiin axmed dufar
Thank you.
dhaahiyo berla xawsigaagii ka bogsoodaye kowdhe kudheele ka bogsoodaye kowdhe Ubbi sirtaadiyo dadkaadii wanelay adana baxee labadhe labadhe labadhe adana baxee labadhe labadhe adana baxee ugeysirtaadiyo goobtaadii waan helay agana baxay labadhe labadhe labadhe
intaas haddaan ku dhaafno codka fanaanka yaasiin axmed digfar dhinaci dhambaallada haddaan mar kale dib ugu noqonno dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay marka hore daadihiyaasha barnaamijka waad salaamantihiin caashucuudi ibraahim daandure waan idinka guddoona mid lamida naga guddooma marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah doctor buube doctor axmed seef doctor cabdiraxiin doctoresa baa layidhi iqra khalafo baa layidhi doctoresa asiyo cabdi goosaar iyo hooyo calasey cabdi goosaar iyo muusaaye cabdi goosaar iyo raxmo cabdi goosaar maryan cabdi goosaar cali axmed farey iyo siciido axmed farey iyo leylo axmed farey dhammaantood waxa ay kala joogaan ceel cali luuqjeelow iyo buqa qable baa layidhi waxayn balyo gaarsiinayaan abti abshir axmed farey baa layidhi iyo habaryar farxiyo aadan abikar oo wiilgu dhashay dalka sacuudi arabiya wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi daandurey maanta waa lagu soo galay wiilkaas waxaa loo bixiyey daandurey ducadana waxaa layidhi waa xaggiina wiilkaasi wuxuu ku dhashay sacuudiga waxaana layidhi daandurey haye markaa aniga iyo wiilkaa isku magacaan nahay miya samaguurisa lagaaga fadhiyaa
waxaan leenahay daandure yare soo weynaaw soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisa wax tara aamiin sideedoo kalena weriye noqoma u raaciso weliba caana
saasna waa tahay caasha ayaa ku raacisa waa tahay dhambaalka xiga
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray adeer cumar cabdulle iyo hooyo faadumo yuusuf iyo eedo muraayad xasan iyo cabdulaahi xaaji dalabey iyo ibraahim xaaji dalabey iyo xaliimo xaaji dalabey iyo saare xaaji dalabey cabdi xaaji dalabey iyo yuusuf xaaji dalabey axmed xaaji dalabey iyo maxamed xaaji dalabey dhaqane xaaji dalabey cali xaaji dalabey leyle xaaji dalabey iyo aamine xaaji dalabey iyo faamo xaaji dalabey mustaf xaaji dalabey qoon oo ku magaca dheer iyo cumar xaaji dalabey iyo cusmaan xaaji dalabey iyo nasre xaaji dalabey cabdiwahaab xaaji dalabey iyo ciise xaaji dalabey istaahil xaaji dalabey dhammaan waxa ay joogaan dowladda dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taanid u diraan doctor asad cabdulaahi xaaji dalabey iyo doctor aamina cabdulaahi xaaji dhafe oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin caasho maxaad arooska ugu ducaynaysaa
arooskaasi waxaan u rajaynayaa in eeb uu ka dhigo midkii lagu liibaano owlaad khayr qabtana lagu kala helo waxaan soo qabanayaa heestan kudhageedu yahay guryo samo waxaa ku wada luuqeynaya maxamed suleybaan iyo faadimo cabdulaahi kaahin geestii roon allahayow gaabsan maaye codadka labada fanaan iyo heesta guryasamaan isaga kiin dhexbaa
garashiyo wanaag gudubtay jacalkiyo higaal guysay garashiyo wanaag gudubtay gacal iyo higaal guysay gedkii jacaysa gursi baad ka tagtay gedkii jacaysa gursi baad ka tagtay guryo samaa lahaayo gediruuna lahaayo guryo samaa lahaayo lahayo qabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba dheeraano safsaradda noqone safsaradda noqone qabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba dheeraano safsaradda noqone safsaradda noqone qabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba gayaano safaradda noqone safaradda noqone
codadkii maxamed saleemaan iyo faadimo cabdulaahi maadaqii heestii gureysama ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray mahdi macalin iyo anwar macalin mulki macalin dhammaan ilmo aabe sheekh suraad iyo dhammaan ilmo aabe cabdiraxmaan iyo dhammaanba ardada m t c college waxayna jeceliyiin hambalyo inay u diraan al ustaad cusmaan oo ku magac dheer ismalure iyo afadiisa faa'iise dhimbil oo ku magac dheer baarlin oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada mandheere ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin
guurkiina guur khayr gurigiina guri barwaaqo guulow ka yeel aamin ayaan anagu leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan haddaan soo qabto gacantayda hadda ku jira waxa uu naga soo gaaray aabe xasan nuur gacal iyo hooye xaliimo cali maxamed cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa sahre xasan nuur saygeeda iyo carruurteeda iyo dhammaan reer xasan nuur gacal reer muuse jilcow reer cabdi bannaan iyo reer cismaan mordi waxay dhammaantood iyagoon kala harin hambaliyo iyo tahaniyad aroos oo farxad le ay u dirayaan maxamed muuse jilcow iyo nadiifa cismaan mordi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin aqalgalkiina waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helay wiilii caano gabar iyo caano waa loogu duceeyey aniguna waxaan raacinayaa aamiin aamiin waxaa noo baaqaya oo kale dhambaalkan aan ka helnay cabdijaliil sheekh axmed yaasiin iyo marwadiisa farduus xasan cabdiraxmaan iyo cabdiqaadir macalin cabdulaahi iyo marwadiisa waxaana ay kala joogaan dalalka uganda iyo zambiya waxayna hambalyo u dirayaan maxamed macalin cabdulaahi iyo marwadiisa faadumo maxamed ciise oo waxay yidhaahdeen dhowaan uu wiil ugu dhashay gobolka sanaag waxaana ay wiilkaas uga baryaan inuu eebbo ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaal qurux badan ayaa markana gacantayda ku soo dhacayo aad u dheer waxaana dadka diraya ka mid ah waa marka hore baa layidhi waa tahniyad aroos dadka diraya waxay kale yihiin adeera cumar cabdile hooye faadimo yuusuf hooye muraayad xasan iyo cabdulaahi xasan delebey oo beri isku magac dheer iyo ibraahim xaaji delebey xaaji afey iyo xaliimo xaaji delebey sahre xaaji delebey cabdi xaaji delebey yuusuf xaaji delebey wuxuu ku magac dheer yahay garaar iyo sidoo kale axmed xaaji delebey maxamed xaaji delebey waa dhammaan ilmo xaaji delebey dhaqane xaaji delebey cali baa ku jira leyla ku jirta aamino faadumo mustafa cumar cismaan iyo nasro iyo sidoo kale cabdiwaxaab dhammaantood waa ilmo xaaji delebe iyo ciise xaaji wuu ku jiraa istaahil xaaji baa ku jirta dhammaantood waxay kala joogaan adduunka dacaladiisa baa layidhi waxaanay tahniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda lamaanaha isdoortay baa layidhi doctor asad cabdulaahi xaaji delebe iyo ditooresa aamine cabdulaahi xaaji dhafe arooskoodu waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay waxaan ugu duceynaynaa arooskiina in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin xaggii heesaha ayaan caasha mar kale dib ugu noqonaynaa adaan geesiyo baqine galeeryahow heesti galeer ayaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa iyo codkii abdulaahi
galowga iyo haadiya argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadiya argoni meeraba gurxan lagama waayo kugu gariira ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed gidigood ku dhaafe adaa gesiyon biqine galayruwada adaa gesiyon biqine galayruwada dhambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
galla yar intaas haddaanu ku dhaafno iyo finaanka bagaad maxaynoo xigitaan dhankii dhambalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed bashiir sheekh cabdiraxmaan iyo jacfar maxamed axmed kuukaay iyo waxay yidhaahdeen ilyaas maxamed ashkir iyo cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud iyo xildhibaan munokey iyo waxay yidhaahdeen xildhibaan maxamed mursal borow iyo aabe axmed sheekh cabdi iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo cabdirashiid axmed cabdi saciido axmed cabdi iyo faadimo axmed cabdi maxamuud axmed cabdi iyo farduusa bashiir maxamed sucaado bashiir maxamed yuusuf bashiir maxamed cumar bashiir maxamed iyo cabdiqaadir bashiir maxamed dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida daafeeda waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan weriga haaruun axmed cabdi iyo sahra bashiir maxamed oo waxay yidhaahdeen siddeed iyo tobankii bishan meerkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara oo noqdaa kuwii eebbow kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan haddaan soo qabto gacantayda markana ku soo dhacay waxa uu naga soo gaaray aabe muuse maxamuud jaamaca hooye kiinsi maxamuud diriye khadar nuur ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa nimco muuse maxamuud natra muuse maxamuud iyo odaygeeda caasho muuse maxamuud iyo odaygeeda siciid muuse maxamuud kawsar muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo samiiro muuse maxamuud safo khadar nuur iyo farduus ismaaciil awsalaan iyo xanad ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed dhammaan reer muuse maxamuud waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan khaalid axmed maxamed diriye iyo oridiisa hibo cabdi ciise oo meherkooda uu ka qabsoomay siddeed iyo tobankii bishan janawari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa ee beha ka yeela bay yidhaahdeen in qoys lagu nagaado oo nolosha ku xasila aamiin waa tahay dhinacii heesaha suuldhabaalo waa hadal haddana waa si gooniya waxaan sidaa jacayl aan kula sugaayee hay iga qabo kugu simaye mug uun iga qabo adigoo ku soo gaarsiiyey halkaad la tegaysa adee ku jirtaa iga qabo mar uun dadkii cabdiraxmaan dheere iyo sahre axmed jaamac
xoolahaba xoolahaba xoolahaba sumada lagu baadisooca xoolahaba xoolahaba xoolahaba sumada lagu baadisooca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
cirku sagal daruureeye subaxdii uu leeyahay cirku sagalka cirku sagal cirku sagal daruureeye subaxdii uu leeyahay waxaa lagaa sugaa saada asha roobkiyo
ilseerba weyse ilaa kuragaasadiyo calaa waxaa laga sugaaraawaa saadasha roobkiyo sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa si gooniya waxaan waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna
surmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba surmaseegto surmaseegto surmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba labadaba ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaruu gamaaley sabargeeyo gubley labadaba ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaruu gamaaley sabargeeyo gubley samirkii ayublquruxdii suleeqiyo samirkii ayubley samirkii ayubley suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
dhambaalka ugu dambeeya ibraahimna haddaan soo qabta dhinacayga waa hambalyo meher waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe axmed maxamed diiriye nacnac ku magacdheer iyo hooyo faadimo jirdo nuuriye cabdicasiis axmed maxamed diiriye ee cabdulqaadir axmed maxamed diiriye iyo nuuro axmed maxamed diiriye huda axmed maxamed diiriye iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo ayeeyo khadiijo ismaaciil dhammaan reer axmed maxamed diiriye nacnac waxay hambaliyo iyo bogaadina u dirayaan khaalid axmed maxamed diiriye iyo xaaskiisa hibe cabdi ciise oo meherkooda uu ka dhacay siddeed iyo tobankii bishan january ee sanadka laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa noqda bay leeyihiin qoys lagu hirto oo lagu baraaro ee bana uu kala siiyo awlaad gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax guulle lagama waaye gobonnimo ku aqalgala intaasa loo soo raaci ibraahim oo aniguna waxaan leeyahay aamiin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer axmed maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer xariir maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer keyse maxamuud jaamac iyo adeer nuur maxamuud jaamac iyo cabdikariin maxamuud jaamac ibraahim jaamac geedi faarax ibraahim jaamac hinde ibraahim jaamac nimco ibraahim jaamac iyo caruurteeda cibaado cali geedi iyo caasho cali geedi iyo caruurteeda iyo waxa ay yidhaahdeen eedo fardaan maxamed jaamac iyo caruurteeda yurub maxamuud jaamac luul maxamuud jaamac istaahil maxamuud jaamac qadan maxamuud jaamac zeynab maxamuud jaamac dhammaantoodna waxay hambali u dirayaan khaalid axmed maxamed diriye iyo hibo cabdi ciise oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa siddeed iyo tobankii bishan janawari waxaana ay leeyihiin waxaan idinkugu ducaynaynaa bashbash iyo barwaaqo eebanaah inuu idinkala siiyo owlaad kheyr qabtaa aamin ayaa lena anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahina oo ay dhegeystayaashaan kaga tegayno waxaan usoo qabanaynaa codadkii axmed cali cigaal iyo khatar daahir cige iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa dabcan guud ahaan barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono haddii alla idmo waa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashucuud oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayayaal annaguna waxaynu idinkaga tegi doonnaa codadkaasi fanaaniinta axmed cali cigaal iyo weliba khadra daahir cige oo gebagaba u ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo weliba caashe ibraahim aadan inala socodsiinayeen guud ahaana idaacadeedii galabnimo intaasaan kusoo gebagabayn doonnaa waxaanu idinkaga tegaynaa tan intaynu idaacaddan idaacadda hete isugu iman doonno sidaa iyo nabadgelyo
dhulkaba meel gawaanu ogo geeda soo bixin dhulkaba meel gawaanu ogo geeda soo bixin Gui waaynu jiro, gui waaynu jiro. Garale dadkuna qaar, waa sidaa gaddaasiye. Garale dadkuna qaar, waa sidaa gaddaasiye. Gesariiraan noqon